mahadsanid cabdisamed cabdulaahi markanna ku soo dhowaada wararka caalamka dhegaystayaal ku dhowaad toban qof ayaa ku dhintay duqeymo uu ruushka ka fuliyey gobol ka tirsan dalka yukrain maamulka yukrain ayaa war uu soo saaray ku sheegay in ciidamo ruush ah ay duqeymo culus ku garaaceen gobollo kala duwan oo dhaca bariga koonfurta iyo bartamaha dalkaas halkaas oo ay ku dhinteen ku dhowaad toban qof oo u badnaa dad shacab ah iyadoona tiro intaasi ka badan ay ku dhaawacmeen weeraradan oo ka kala dhacay gobollada odheesa iyo buultaafa ayaa lagu dilay ilaa sagaal qof waxaana sidoo kale burbur xooggan soo gaaray kaabayaasha rayidka iyo ganacsiyada ee gobolladaas war ka soo baxay kiyef ayaa intaasi ku dartay in nidaamka difaaca ee dalkaas uu soo riday lixdan iyo toddoba diyaaradood oo ahaa nuuca aan duuliyaha lahayn kuwaasoo qayb ka ahaa boqol soddon iyo afar diyaaradood oo uu ruushku ku soo weeraray gobollada dalkaas howlgalkan ayaa ku soo beegmaya iyadoo saacadihii lasoo dhaafay uu madaxweynaha yukrain eedan kulul u jeediyey dowladda shiinaha taasoo uu ku eedeeyey inay taakulo militari siiso ciidamada ruushka halka maamulka biijiin uu waxba kama jiraan ku tilmaamay dhammaan eedeemahaas in ka badan soddon iyo afar qof oo reer khaza ah ayaa ku shahiiday duqaymo cadowtooyo ee maamulka yuhuudda uu ka wada jiido khaza maalintii soddon iyo toddobaad oo xidhiir ah tan iyo markii uu maamulka yuhuudda jebiyey heshiiskii xabad joojinta ee ka hana qaaday qidaaca khaza waxaa isi siitaraya dadka ku shahiidaya iyo kuwa ku dhaawacmaya duqaymaha laayaanka ah ee har iyo habeen lala dhacayo magaalooyinka dhaca xayndaabka maanta oo keliya sida ay tilmaamayaan ilaa caafimaad oo ku sugan gudaha qidaaca soddon iyo afar qof oo muslimiin reer khaza ah ayaa ku shahiiday duqaymo laayaan ah oo maamulka yuhuudda ka geystay jiidda labaatan dadkan shuhadada ka mid ah waxa ay ku shahiideen duqaymo si gaar ah uga dhacay waqooyiga jiidda halka afar iyo toban kalena ay ku baxeen duqaymo ukayaanka sahyuuniga la dhacay koonfurta xayndaabka duqaymahan laayaanka ah ee maamulka yuhuudda uu ka geystay jiidda khaza maanta oo keliya ayaa ku soo aadaysa xilli ay ilaha caafimaad ee ku sugan gudaha qidaaca tilmaamayaan in khaza ay gashay marxaladii shanaad ee xagga cunaxumidda iyadoo ay jiraan biyola'aan iyo baadla'aan baahsan dhanka daanta galbeed ee ku jirta gumaysiga yuhuudda waxa ay maanta martigelisay xamlo ballaaran oo ay ku qaadeen ciidamo ka tirsan maamulka yuhuudda guddiga warbaahinta ee ku sugan deegaanka dhulkaram ayaa maanta sheegay in xooga ka tirsan kayaanka sahyuuniga ay burburiyeen in ka badan laba kun oo guri kuwaasi oo ku yaala deegaanka dhulkaram iyo nuur shamsi ee labadooduba dhacda daanta galbeed tallaabadan guracan ee maamulka yuhuudda uu kula kacay dadka barakacayaasha ah ee ku sugan mandiqadda aan soo sheegnay ayaa ku soo aadaysa xilli maalmihii lasoo dhaafay ay ciidamada kanyaanka gumaystaha ah ay ku takrifalayeen guryo ku yaala daanta galbeed dhanka kalena dadka xoogga lagu dejiyey magaalada alqudus ayaa maalmihii lasoo dhaafay xoog ku galo isxigxigay ku qaaday masjidka sharafta leh ee al aqsa xilli ay weliba kor kawaardiyenayeen ciidamada maamulka yuhuudda ee ku sugan magaalada alqudus